لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب الصلاة على القبر salaadii lagu tukanayay qabriga korkiisa ayuu bal xukunkeedu wuxuu yahay iyo umuurihii kuba tacalluqsanaa buu baabkeedii yahay oo macnaa meydkii oo la xabaalay oo qabrigii ku jira oo salaadii janaazada lagu tukado ama meyd marka hore salaad la-aan lagu aasayba haba noqdo ama mid lagu sii tukaday oo dee cid dambe oo bal matalan markii adigu ku celinayso salaad ama aan hore ugu tukaniba ha ku tukatee bal taas baa wixii kuba yimi ayuu baabkeedii yahay xadaثna xasan بن الرaبيع ومحamed بن cabd للahi بن نmayri qala xadaثna cabd للahi بن إdriis عan الshaybaniyi عan الshacbiyi أن رsuل اللhi صلى الله عليه وسلم صلى على qبر بعدma dفn bal xagdiidka sanadka horta cid aan imika hore aynaan marar u soo aragi kuma jirto shaybaniganna kale abu isحaaq baa la yidhaha sulayman iبn abi sulayman taasoo iyaduna hore waan usoo aragnay kuyadiisa abu isحaaq haatee magaciisa waa sulayman oo maha abu isحaaq الsabici ma aha shacbina waa imaamkii mashhuurka ah ee culimadii waaweyneyd ee taabiciinta camir ibnu sharaaxiil laakiin waa taabici waxaana meeshii inoogu sugan ana rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam sala calaa qabrin macnaa muu sheegin saxaabigii xadiidkayna isagu rasuulka ilaahay lamuu kulmino waa taabiciye ciddii u dhaxaysay isagii iyo rasuulka ilaahay halkan inooguma sheegin laakiin xadiidka akhirkiisa ayay inoogu iman doontaa sidan waa mursal buu ku yahay laakiin dee saxaabigii xadiidku inoola socda aan ku arki doonaa wuxuu yidhi ana rasuula llahi rasuulki ilaahay salى اllahu alayhi wasalam sallaa waa tukaday calaa qabrin qabri korkii ayuu ku tukaday bacdamaa dufina intii la aasay dabadeed oo waa intii hagaag ciidda loogu rogaa la aasay dabadeed fakabara uu takbiirtay calayhi calى اlqabr waa dee meydkii waxa weeyaan qabriga kuba sugnayso oo ku tukanaya wuxuu takbiirtay arbacan afar takbiiro ayuu takbiirtay qaala shaybaniyu shaybani baa wuxuu yihi faqultu lishacbiyi shacbi baa waxaan ku idhi man xadaaka bihada ina shaybani waa og yahay shacbi inaanu rasuulka ilaahay laba kulmin arrintana aanu u jooginba markaa rasuulka ilaahay kuba tukanayey waxaan ku idhi yaa arrinkanku ugu warramay qaala markaa wuxuu idhi shacbi asiqatu cabdullaahi bnu cabbaasin kale ficilkii waa xadfan yahay oo faacilkiisina waa kan oo macnaa waa xadaanii waxa ii warramay oo xadiidkan iigu warramay bihi asiqatu waa ruuxii siqada ahaa cabdullahi ibnu cabaasin kaga bedel dee haddaan kuba bayaanina dhen baa lahaa cabdullahi ibnu cabaas baa igu warramay hada lafdu xadiidi xasanin laba sheekh baa muslim lahaa waa xasan ibnu rabiic iyo moxamed ibnu cabdillaahi ibnu numayr lafdigan buu leeyahay imika aan ka soo baxnay waa xasan ibnu rabiic xadiidkiisii hada lafdu xadiidi xasanin wa fi riwaayati bni numayrin moxamed ibnu cabdillahi ibn numayr riwaayadiisa waxaa kuba sugnaa oo ay ahayd qaala wuxuu yihi shacbi intahaa rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu soo gaadhay ilaa qabrin qabri buu soo gaadhay qabrigaasoo radbin cusub weeye oo qabri maaha dee muddo hore la aasay ee qabri dhowaan la aasay ruuxan la xabaalay buu ahaa radbintu qoyaanku macnaa waa cusbaa weeyaanoo ciiddiisii dee ciiddan lasoo faqeeye haddana lagu rogay dee muddo intay raagtay mid lagu tiriyo markaa mid engegtay may ahayna ciiddaa iska qoyan bay ahayd oo ciid cusub bay ahayd macnuhu oo qabrigu waa cusbaa un fasallaa calayhi salaad buu ku tukaday rasuulka ilaahay haddaba keligiina laftigaa horeysi wuxuu keligii ku tukadaabuu ahaayo cid kale inay kula tukatay inoogumay sugnayne wasafu saxaabadii la socotayna way safteenoo khalfahu rasuulka ilaahay gadaashiisa iyaguna way kula tukadeenoo wax isaga u khaasa oo lagu tiriyo rasuulka ilaahay khasaa'istiisii in qabri korkii lagu tukada ma aha oo dee ruuxu qabri ku xabaalan oo salaadii janaasada halkaa laguma tukado ee way la tukadeen oo way safteen wakabara arbacan afar goorna allahu akbar buu yidhi waa takbiirtii janaazada qultu waxaan ku idhi licaamirin caamir baa waxaan ku idhi shacbi baa markii hore ahaa caamirna deesan hore usoo ogaanay walow nisbadiisan waa reerkoodii waa jiribkoodii ashacb oo badni hamdan kaba mid ah nisbadan uu aad uguma shuhuroobay oo dee xagga magaciisa nisbada uu kaga shuhrow badan yahay haddana magaciisu waa caamir ibnu sharaaxiil ama caamir weeye marka waa shacbigun ninka hadalka wataana waa shaybani oo qultu qaa'ilku waa shaybani abu isxaaq sulayman licaamirin caamir oo shacbiya waxaan ku idhi man xadadaka xadadna waxaa tidhi rasuulka ilaahay baa qabri saasay intuu gaadhay cusub ku tukaday dadkiina way kula tukadeen adiguna umaad joogin yaa ku warramay oo xadiidka aad ka maqashay qaala wuxuu yidhi asiqatu man shahidahu ibnu cabaasin macnaha akhbaranii waxa ii warramay asiqatu oo iigu warramay ruux lagu kalsoon yahay ama ruuxii lagu kalsoonaa waa dee macrifeeyaba man shahidahu waan ka bedelanaynaa man shahidahu waxa akhbaranii ama xadahanii igu warramay man shaksi shahidahu u joogay markaasoo rasuulka ilaahay maalintaa laba joogo ibnu cabaas waa joogay oo goobjoog buu ahaa waan kula tukaday man shahidahu ibnu cabaasin bedel kalaan kaba dhiganaynaa ama waaban kuwa bayaamaynaa manti oo ibnu cabaasin ah isagu ina cabaaska u joogay cabdullahi ibnu cabaas kaasaa igu warramay xadiidka weli dariiq baa inoo dambeeya ama dariiqyo ama laba dariiq oo kale waliba de ay asaaniid dhowri ay ku kulmayaan وxadثna yaحyى بن yaحyى qال أخbarana hushaym xa وxadثna xaسن بن الرabيع وأbu kamil qال xadثna cabdالواxid بن زiyاad xa وxadثna إسحاq بن إbrahيm qال أخbarana jarيir xa وxadثnي محamed بن xاtim qال xadثna وakiع qال xadثna سfyاn سfyاanna waa hwrي xa وxadثna عubayd الlahi بن mعaad qal xadثna abi abi wa mعaad بn mعaad xa وxadثna محamed بن المثنى qal xadثna محamed بن jaعfar qaala xadثna شhucbat bal halkan محamed بن jaعfar wuxuu yihi xadثna شhucba arrin kalena way jirtaayo cubayd الlahi بn mعaad abihi buu ka warinaya mعaad بn mعaad mucaad ibnu mucaadna raggaa hore lama sina ee aynu xa'da dhowrkaa uu dhexdhexaysiiyey ee waa nin la siman moxamed ibnu jacfar oo wuxuu isaguna xadiidka ka warinayaa shucbuu ka warinaya ee raggaa hore ee shucbo iyagu la wada siman isagu ma ahe moxamed ibnu jacfar buu qariinkiisa yahay marka daahir waxay ahayd ama cibaaradu dee si ay kuba roonayd qaalaa imika halkan labadoodaa shucbo imika ka wada maqlay oo dee sidan meelahaasna kuma soo arki jirnay qaala markaa qaala wuxuu yihi isagu mucaadna waa si u yihi unama mucaadna waa cidduu kaba warinaye xadahanaa shucbatu horta marka muxuu yihi muslim kullu haaulaa'i raggaa dhammaantood an shaybaniyi shaybani bay ka wariyeen shaybani markii hore waa ti aynu soo aragnay cabdullahi ibnu idriis baa mar ka warinayey oo cabdullahi ibnu idriis ayaa kaba wariyey waa taa markaa hore imikana markaas eeg intan mar waa hushaym ibnu bashiir waa kow cabdilwaxid ibnu ziyaad oo laba jariir ibnu cabdilxamiid iyo sufyaan thawri iyo halkan waxaan leenahay mucaad ibnu mucaad iyo moxamed ibnu jacfar iyagaa simanoo isagu ma aha asxaabtii shaybaniye waa shucba marka waa shantaas shucba ugu dambeeyo sufyaan iyo jariir iyo cabdilwaxid iyo hushaym ibnu bashiir shantoodaas baa dhammaantood n shaybaniy cabdالlahi بn idris bay la simayin marka shaybani bay ka wariyeen can الshacbiyi can ibni cabasi can الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam bmili xadiidkaa hore mid laba mid ah walaysa fi xadiiثi axadi minhm raggan dambe shanta ah midkood xadiidkiisa kuma sugna ama mid xadiidkii iyaga kaba mida kuma sugna ana الnabiya salى الlahu عalيه wasalam kabara عalayhi arbaca waxaa ku sugnaa inuu salaad janaaso qabri uu ku tukaday way kuba sugnayd dee safkii iyo baldadkiina ha laguma tukadeen laakiin afar goor takbiiru inay ahaayeen shantan dambe ee shaybani xadiidka ka wariya xadiidkooda kumay sugnayne xadiidkii hore cabdillaahi bnu idriis ayay kuba sugnayd intaas buu yihi marka daahirka muslim ama muslim imika hadalkiisa daahirkii waxa weeye oo uu noqonaya bal markayn intan inoo joogta aan eegno oo is cabdillaahi bnu idriis markan kusoo dariray lix noqonaya inuu cabdillaahi bnu idriis la gooni noqday can shaybani marka xagga riwaayada shaybani lagaba warinayo atakbiir arbaca sheegitaankeeda afartan takbiiro inuu cabdillaahi bnu idriis la gooni noqdo oo raggan kale kaba badanee shantii aanay sheegino cid horta intan kaba midi aanay kuba raacin waa sida daahirka kalaamkiisu yahay de waxaana malaa ama istixdaar baan idhaahno kollay dee umuura qaarkood may dhacdo oo maaha inay muslimtaasi kaba qarsoonayde laakiin maxaa jira shucba walow halkan imakatan ay tahay oo waxa weeyaan riwaayada moxamed ibnu jacfar iyo mucaad ibnu mucaad ee muslim dhigtay aanay ahayne muslim ibnu ibrahim alfarahidi riwaayadii ay too shucbo kaba warinaya waxaa kuba sugnayd inuu takbiirtan afartan riwaayadiisa ay ku sugan tahay xadiidkiisuna صaxiixa bukhaari buu kuba sugan yahay bukhaarina muslim ibnu ibrahim alfarahidi buu kaba wariyaa isagaa shucbo ka wariya shucbana markaa riwaayada bukhaariba kuba sugan ee shucba shaybani kaba warinaya afarta takbiirood ay ku sugantao shucba cabdillahi bn idris waaba marka la eega riwaayada moxamed ibnu jacfar iyo maha mucaad ee riwaayada muslim ibnu ibrahim ee bukhaari صaxiixiisa inoogu sugan waa ku waafaqsan yahayba bal taasi waa mid dariiqan ama ayaa u dambeeya xadiidkan duruqdiisii waxadaثana isxaaq ibnu ibrahim wa haruun ibnu cabdillahi jamiiعa can wahb ibni jariiri can shucbata can ismaaciil ibn abi khaalidin labadan sheekee muslim leeyahay iyagoo wada jiray wahb ibnu jariir kaba wariyeen wahabkaas baa maxamed ibnu jacfar iyo mucaad ibnu mucaadiya buu la siman yahay iyo muslimka ibnu ibrahim aan yihi waa bukhaari baabuu kuba sugan yahay oo shucbuu xadiidka kaba warinaya laakiin waa dar can ismaaciil ibn abi khaalidin xa waxadaثanii abu kasana maxamed ibnu camrin الraziyu qala xadaثana yaxya bnu durays qala xadaثana ibrahim ibnu dahmanin ibnu dahmana can abi xasiinin kilaahuma can الshacbiyi bal sanadka hore eeg waa isxaaq ibn ibrahim iyo haruun ibn cabdillaahi can wahb can shucbata can ismaaciil ibn abi khaalid halkaa ku daa sanad labaad baa muslim leeyeeshee waa abu kasaan maxamed ibn camrin iyo can yaxya bnu durays xadaثana yaxya buu ihi isaguna can ibrahim ibn dahman xadaثana baa inoo taala can abi xasiinin abi xasiinna horesaynu usoo maray ee xadiisa waa la fadxiya cuثmaan waxa weeye waana isaga keliya wixaan isaga ahayn ee صaxiixayn kuba sugan xusein bay kuba yimaadaane xasiin isaga ayaa ah waftax abaa cumaana markaa waftax abaa cumaana ay xusma ay xusina waftax abaa xasinin ay cumaana ciraaqi kilaahumaa can shacbiyi markaa ab abaa xasin iyo ismaaciil ibn abi khaalid baa maanta labadooduba shacbi xadiidka ka wariyey oo markii hore eeg shacbi shaybani baa ka warinaya imaka dariiqan shaybani mar ahayn buu inoo soo kordhiyey muslim oo ah ismaaciil ibn abi khaalid iyo iyo abi xasiin oo labadoodaas baa waxay xadiidka ka warinayaan shacbi si shaybaniba ugaba wariyey ee shacbina ibnu cabaas buu kaba warinayay yaxya ibnu daraysna kolley caawa inooguba horeyso waa nin siqo atbaacu taabiciinta raggii ugu dambeeyey kaba mid ahaa muslim iyo tirmidi baa wax ka wariya waa nin siqaa kale qaadina ahaa صaxiixa muslim xadiidkan oo keliyuu ku leeyahay tirmidina xadiid kale oo laa yarud اlqaضاء ila الducاء xadiidkaas buu tirmidina kuba leeyahay kutubta kalena kuma sugne ususha lakiin waa nin siqa ah bal midkaas way ibrahim dahmaan hore inuu soo maray aba xasin iyo labadoodaba shacbi waxay ka wariyeen can ibni cabasi can nabiyi salى الlahu عalيه waslm fi salaati calى اlqbr naxwi xadiidi shaybaniy salaadii rasuulka ilaahay qabriga kuma tukaday xadiidkii shaybaniye wax la mid ah ee macnii kulaba mida alfaada waxay ku kala duwaadeen marka wuxu uhi laysa fi xadiiihim xadiidkooda kuma sugna kollayna maanta shaybani horaan usoo aragnay halkan laba nin oo kale un baan haynaayo ismaaciil ibn abi khaalid oo labaduba taabiciintii kaba mida iyo abaxasiin waa laba sheekuna wuxuu ka cabiray laysa fii xadiiihim dee damiirkuna waa damiirkii jamaca keenayey waabay jirtaa de kolley waa luqa macruufa oo dee in laba idhaaho aqaluljamci snan oo jamac waxa ugu yarba laba oo in jamcu sad laba iyo wixii ka badanba jamc haddii aan taa nidhaahno waxba ishkaal ma jira waana luqa jirta luqa jirta oo in taasin de bal in tasniyadan waxaa laga yaabaa luqaadka intooda badan dee ifraadka iyo ama in jamca mooye tasniya sidooda hagaag loo gaargaar yeelay inaanay luqaadka badankoodu lahaynba luqada carabka de luqada carabada fasixada ayaa leh intan haddaba waxaan leenahay luqada haddaan eegno waxba ishkaal ma jiro haddii aynaan eegin de waxay daahirku ahaan la ama sida mudani ahaan layd ina damiirkan ismaaciil ibn abi khaalid iyo abaxasiin baa leh labadoodaasaa leh cid kale meesha inoogumaba sugnee in laba yidhaaho laysa fii xadiisihima macnaa labadooda abaxasiin iyo markaas iyo waxa weeyaan ismaaciil ibn abi khaalid xadiiskooda kumay sugnayn wakabara arbacan xadiiskii dee shaybaanina iyadoo ruwaaddu aanay isku raacsanayn isaga ka warisay waa taa wakabara arbacan aan kuba soo maray bal markaa laysa fii xadiisihim arrinka yara jira waa taasoo waa laba oo dee daahirku xaala in la tasniyeeye laakiin dee jamaca iyadoo laba iyo wixii ka badanba jamac laga dhigana waa loga jirtaa leen oo halkaa ishkaal ma jiro laakiin arrin baa jirta oo in atakbiir arbac inaan abaxasiino lahayn ba xadiidka halkan inoogu sugan saan ismaaciilbaba lahaynba abu nucaym oo kitaab mustakhraja leh macnaa kitaabkeenan bu axaadiisii dib u qoray duruq kale oo isagu leeyahay abu nucaym wuu ka dambeeyey in badan buu ka dambeeyey muslim waa ka dambeeyey de nin sanadkiisu caali yahay oo cumrigiisuna aadna u weynaaday saa daraaddeedna ahaaba markaa waktigiisii beryihii dambe ninkii adduunyada ugu isnaad dheeraa ama dee marka la eego asbihaan magaaladiisi ama asfahan uu degenaa bal waktiyadii dambe oo kale xufaadii islaamku ama xufaadii axaadiisa ay isugu tagtay isaga si naftiisa loogaba wariyo oo bal laga yaabaa in aanay nawbaba kala heli jirin oo kolkol barhkood nawbad ay helaan inta dariiqa soconaya ay ahayd inta uu dariiqa soconaya waayo waktiba ma jiro wixii oo dhan ba waa wax lagu dul aqriyayo wax laga dhegeysanaya waayo isnaadkiisa waa la gooni noqday dee dad badan oo isagu soo gaadhay markaasun cid kaleba soo gaadhin baa jirta aba nucaym afar boqol iyo soddon ama soddonkii baa dhintay taasaa oo dee muslim laakiin muddaa udhaxaysa waxaan leenahay mustakrajkuna dee saa kutubtii mustalaxaba kuba sugan imika saxiixa muslim oo kale weliba mustakrajaadkan imika jire ina soo gaadhay waa kuwa kuwii bukhaari wax saasa inaan laga hayn baan filaya ama aan wax saasa laga madbacayn mustakrajaadkan sida kiisoo kale waa madbacaysanyo dee kii abucawaano isagu ka horeeyey waayo kolkol buu sheekada muslim buu soo gaadhaybo muslim uu laba sinaadaa dee inwaa dadkii muslim laba kulmayo isagu kaasi isagu markaa waxay noqonaysaa dariiqu isagu leeyaho sheekhi uu leeyaho axaadiian xadiidkiibuu soo dhiganaya laakiin muslim ma marayo xadiidkii muslim weeye sheekh kalu ka maraya hadhow muslim sheekhiu kaga soo dhacaya ama inta ka dambaysa markaa sidaasaa daraaddeed kokol alfaadii sheekadiisu ku warinayaayo dee alfaadii ay ku kala dunaanayaan tafawut alfaadeed iyo macnaba kolkol way dhacda walow xadiidku asalkiisa uu kitaabkii kuba sugan yahay haddaba bal markaa mustakrajka abaa nucaym ayaa maxaa kuba sugnaa abaxasiin inay riwaayadiisa kuba sugnayd iyaduna abu abu nucaym mustakrajkiisa ku sugan takbiirtan afarta ah bal ay kuba sugantao bal riwaayada abaxasiin halkan daahirka kalaamkiisu haba ahaado inaanay riwaayadiisa oo kabara arbacan kuba sugnayn imaka xadiidkii waan aragnay ta iyada inoogu suganba waxa weeye xadiidkan horta in ay dee banaan tahay wax jidaysana ay tahay ruuxii oo la xabaalay in dee aan xataa haddii salaad la-aan lagu xabaalay saasaa lagu tukan karaa oo in qabrigii lagu dul tukado taasi rasuulka ilaahay bay inooga sugan tahay xadiidkan iyo axaadiid kaleba way inooguma sugan tahay markaa shay jaa-isa bal mashruucaba weeye markaasna weliba in dee sida inoo dambaysana xadiidan baan kuba arki doono in maaha un arrinkani ruuxaas salaad la-aan la-ase kuma koobnay iyadoo lagu tukaday oo dadkii ku tukaday ay joogaan ayaa lagu tukan karaa taas waa axaadiisan waxyaalaha inooguma sugan kollayna dee jamaacooyin ahlucilmiga ama intooda badanba weeye waana madhabka shaaficiya aimo kaleba madhabkoodu inuu yahay kollay ayimada qaarkood sida maalikiyada iyaba halkan qowlkoodu aanu taa ahaynba axaadiidana wax jawaabi ma jiraan wax dee bal matalan waxyaalaha lagu awilo ay kula xambaareen iyo waxyaalaha caynkaasana kollay taawiil halkan ee daahira ama meeshii la qaadanayo maahe bal waxaan leenahay axaadiidta taas ba iyada inooguba sugan arrinta kale rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu alayhna bal qaybo waa iyarada inoo dambeeyaan xadiidka inoogu suganna bal salaadii janaasada takbiirteedu inay afar tahay wey kollay xagga in afar goor allahu akbar la odhanayo saxaabe kala duwan oon mid iyo laba iyo saddex iyo afartoon ahayn ayaa inoo soo naqliyey duruqdeeduna way badan tahay waanay aadna u shuhrowday bal markaasoo ee waxaa aada inoogu sugan ee rasuulka ilaahay inooga sugnaaday takbiirtan salaada janaasadu inay afar takbiirood ay tahay horena waynuu soo maray oo salaadii najaashi baan kusoo maray awna waa tan aan hayno lakiin bal xadiis ba habeenkaa markaa masalada waan yar exaalay waan dib dhignay sababto xadiis baa soo socda taa kaba duwan weli xadiiskuna baabkan inooguba sugan yaha waa inoo dambeeyaay laakiin axaadiistii hore aynu kusoo marnay afar goor in la takbiiranayo weliba kuwana aanay kitaabka inooguba sugnayo inta axaadiista way kaba badan tahay ayaa bal inoogu sugan oo takbiirta janaasada inay afar takbiiro tahay taas waa mid iyo dee arrintan kale imaka salaada qabriga lagu dul tukanayo axaadiis kalena way noo socotaa markaas baabka qabriga une وxadثnي ibrahim بن mحamed بن crcrة الsamiي qala xadaثna غundar qala xadaثna شhucbat عan xabيb بn الشhahيd عan haabiti haabit الbunani weeye عan anasin dadkuna waa dadayn hore usoo aragnay أn النabiya slى الlahu عalayه وasaلama صalى waa tukaday calىa qabrin qabri korkiibuu ku tukaday وxadثnي abورabيع الزhrاني وabو كamil فضyl بن حuseين الجحdrي ولفظ لأbي كamil lfdiga inoo soo socdana aba كamil ba leh qاala labadoodaasi waxay yidhaaheen xadaثna حmاd وhuوa بن زaيد waxa weeye ina زayd xmاadkani oo de حmاd iبن سلامة maaha koley de msلم wuxuu taa u laba yimina horeyn usoo maray oo waa si riwaayadiisii kumay sugnayn labadan uu ka maqlay sheeko xadaثna حmاd ba iyaga uu kaba maqlay xamaadkiina de xamaad ibnu salamaba waa iltibaas kaba iman karaa walow dee aburabiic iyo aanu xamaadkaa kale aanu soo gaadhin oanu wax kaba warin si uu caddeeyo xamaadkani kuu yahay gees kalena aanu dee hadduu hadalkii un raaciyo iyagoo uu xadaثana xamaad ka maqlay xadaثana xamaad ibnu zayd yidhaaho waxaanay odhan buu ka yeedhsiinaya ama waxaanu kaba maqlin bu leeya iyagaa yidhi oo dee been baaba hadalkii noqonaya so bal taasna ogaa bayaankiina uga xasilo ayay dee cibaaradan isagiyo kayrkiiba isticmaalaan huwa iyo yacni iyo de waana umuuro cashir kastaba inooguba sugan horena aan uga soo hadalay can haabitin اlbunaniyi can abi raaficin can abi hurayrata ana mra'ata aba raaficani waa nin taabiciy o taabici weyn o hore usoo maro nufeyc magaciisa la yidhaaho asaayiq bal taasba weeye maaha saxaabigiio bacda shuraax baa ka dhigay saxaabigii abaaraafice saxaabigaas uu xaafid yidhaaho isagaana arrinta sooba naqliye eh bacda shuraaxina istaa yidhaaheen saxaabiga thaabit lbunani muu gaadhinba saxaabigaas oo lamuu kulmin ninkani waa ninkaa taabiciga nufeyc la odhanayay can abi hurayrata ana imra'ata haweeney sawdaaa madoobeyd ayaa kaanat waxay ahayd taqumu mid xaadha oo nadiifisa almasjida masjidka waa masjidkii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh aw shaaban amase nin dhalinyaro oo dee madow fafaqadahaa rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay baa waayey oo markaa dee waa arki jiray uu waayeyba oo waxyaalaha ku daata iyo umuuraha adigu way nadiifinaysay fasa'ala canha iyadii buu yihi xaggay martay ruuxii dumarkaa ee dee sa masjidka ka shaqayn jiree nadaafadiisu dadkii buu weydiiyey aw canhu manaa waxa weeye in aw shaabantani waa lishaki weeye kollay shakigu waxaa la arkaa thaabiti inuu yahayba in xaggiisa oo ma waxay ahayd ruuxan ruuxu dumaray ahayd mise de waaba nin dhalinyaro ayuu ahaa damaairta inoo soo socotona shakigii iyo hadallada soo socdana shakigii ayaa socon doona oo taasaa socon doona kolleyna waxaabay marka la eego duruqda kuwa qaarkood shakigan baa ku yimi laakiin barhkood aan shaki kuma sugnayn sida ibnu khuseymiye riwaaye uu leeyahay oo haweeney inay ahayd oo bal magaceeda ay yidhaaheen ama kunyadeeda umumixjan baa la odhanayay baa jirto waxay raajax yeelaan haweeney inay ahayd bal taas masjidkana waa taasoo way ka shaqaynayso way nadiifinaysa ama way xaadisata qum manaa taknisu weeye qumaamo waa tan gudaafadii ah xaal laba yidhaaho faqaaluu markaasuu rasuulkii ilaahay weydiiyey faqaaluu waxay yidhahdeen maata shaksigaasi uu dhintay qaala wuxuu yihi afalaa kuntum ma ahaataan oo maxaa dee u noqon weydeen aadantumuni kuwa isoo ogeysiiyey dee iclaamku waa ti aynu habeenkii dhaweyd soo marno nacyigii rasuulka ilaahay nahiyey si bal salaadii looga soo qeyb galaa ma aadkii maaha nacyigii jaahiligee laynoo diiday maxaa u noqon weyde u ahaan weydeen kuwa isoo ogeysiiyey qaala wuxuu yihi raawiga xadiidka warinayay fakaanahum waaba iyagoo sakaruu yareeyey amraha ee waa ruuxaas madow ee masjid miskiinka ah masjidkana kaba shaqaynaysay wakti habeennimo ana way dhimatay oo rasuulka ilaahayna waxay u naceen inay toosiyaan waktigan habeenkii inay toosiyaan wakti habeennimo arrinteedna way kuba filaayeen kibaartii saxaabada iyo taasna ruuxani kabuu mid ahaynoo bal taas baaba ahayd riwaaya bukhaari baa meel waxa dhacday faxaqaruu sha'nahu waa dee iyagoo yidhiba malaa dee wax inagaa kuba filan in rasuulka ilahi wax loo soo toosiyaa maba jirto habeenna way ahaydba waayo habeennimo waxaa laftii ibnu khuseyme baa dhacday inay yidhaaheen maata min aleyli fakarihnaa an nuuqidak habeennimuu ay dhintay shaksigi oo markaa waxaan nacnay inaynu kusoo toosino de rasuulka ilahina haduu toosa inu isagu toosan mooye iyagumay kicin jirin markaa dee in loo waxyoonaya in kala war uma hayaan inaynu aqalkii kugu garaacno anu ku toosino ayaaba nacnay fakaanahum sakaruu amraha amrahu shakigii baa socda faqaala rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh dullunii itusa calaa qabrihi qabrigiisa itusa qabrigiisii itusa fadaluuhu way tuseen oo qabrigii bay geeyeenay tuseen fasallaa calayha salaad buu ku tukaday iyaga hadda ruuxa salaad la-aan lama aasin iyagaa ku tukaday dadkii aasay wakti habeenana wayda waa ka rasuulka ilaahay bay naceen inay soo kiciyaan ma dee iyadana shanigeedu taas baabu ahaa markaasaa rasuulka ilaahay qabrigii intuu dul tegay ayuu salaad janaaze ku tukaday uma qaala wuxuu yihi ina hadihi اlqubuura xabaalahani mamlu'at waxay ka buuxdaa dulmatan mugdi iyo madow calaa ahliha de waa dhulkaa iftiid aan lahaynba weeye dhul hoostii weeyaan oo waxay ka buuxdaa mugdi iyo madow ehelkeeda wain allaha caza wajala ilaahayna yunawiruha waa iftiiminayaa waa nuurayaa lahum iyaga bisalaatii calayhim salaadan aan ku dul tukaday dee iyaguna way la wadaagsadeen ba salaadii ilaahay nuur buu uga yeelayaa oo uu u iftiiminayaa salaadan a bisababi salaati calayhim ayuu uba iftiiminaya bal xadiidka horta arrintii hore way noogu sugantao asalaat cala alqabri iyo waa wixii baabkuu baabaysnaa arrin kaloo weyne waxay noogu sugantao waxay noogu sugan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh tawaaduciisii oo waa kan iyo saw dee asxaabtiisi iyo dadkii xataa dadka aan dadka uma ihtimaamin uga warhayay oo bal matalan rifqigii ummadiisi iyo axwaashooda si uu laba socdo ugaba warhayay xuquuqdooda uguba qumayey masaalixdooda aakhira iyo adduunyaba ugu ihtimaamayay taas xagga masaajida iyo nadiifinteeda iyo in la ilaaliyo oo lantaas iyada waaba dee waxa weeyaan waa buyutin adina lah an turfac wayudkara fiiha smu oo waxa weeyaan waa rifcadii bay kaba mid tahay tandiifkii oo ah xalay dee laynaba faray oo taas weeye amara an tudayab wa tunadaf xadiisna waa kuba yimi bukhaarina xadiidkan dhowr meelood buu ku soo arooriyaa meelaha hore abwaabta masaajida kitaabu salaad dhexdeedu isagoo laba baaba oo isku dhow wax yare ay udhexeeyaan u dhigto baabna kansul masjid ba dee masjidka xaaditaankiisa iyo shaqadiisa iyo nadiifintiisu baab intuu dhigto xadiidka soo arooriya haddana in yar dabadeed ba malaha baab keli baaba udhexeeye ayuu baabulkhadami fi lmasjid oo dadkii masjidka kaba shaqaynayay iyo khadamkii iyo de waa umuurahan waqtigii rasuulka ilahi waa taas oo wixii kuba dooda inay masjidkuna sideenan masaajideenan gobashana may ooltana may ahayn waxa saqafuma ugen laamihii nakiishooda iskaba engegayo hadiyo goor ay wax kasoo daadanayaanna way ahayd iyo waxyaalahaasna way kaba ururinaysay way nadiifinaysaa bal taasoo uba dhigtay oo bal arrinkaasna xadiidka waa inooguba sugan yahay taasi oo dhan xadiidka waa inoo daahir lakin bal xadiidkan bukhaari iyo muslim way wada wariyeen xadiidka waa sa aan leeyahay bukhaari laba meelood oo isku dhowo abwaabta masaajida waa kitaab salaad dhexdeedii xaggiisa hore uu ku wariyaa haddana halkan janaa-isayn joogno salaadi ayuu keenaa waa meesha saddexaad uu kuba wariyo muslim isagu halkan ayuu kuba wariyo way wadaagsadeen riwaayada bukhaari waxay ku joogtaa fasallaa calayha bay ku joogtaa ina hadihi اlqubuura mamlu'aة dulmatan calaa ahliha intan bukhaari isagu muu warin oo muu dhigan saddexda meeloodba isagoo waliba dariiqa xamaad ibnu zayd can haabit yahay laakiin dee sheekyada uu isagu ka warinaya ay isbedbedeleen saddex iyo intan muu dhigan waxaana jirta bal jumladan imika ugu dambaysa ina hadihi اlqubuura mamlu'aة riwaayadan muslim waa tan inoogu sugan iyadoo xadiidkii laba socota bukhaarina sidaa aan soo sheegay lama socoto waxaana yidhaahaan sida xaafi ibnu xajar iyo ama aimadu bukhaari wuxuu usoo saari waayey arrin baa jirto oo xadiidkan xamaad baa lagaba wariyaa can thaabit ilbunani xamaadna nin caalimo ahaayo oo dee loo dhiman jiro oo loo soo rixlayn jiro asxaab aada iyo aada u badan ba laha cabdillahi ibn mubaaraka waa laga yaaba waaba dee labada haddaan cabdillahi baa kaba weynaayo dee ayuha aalibu cilma itixad maada bna zayd oo kale fadlb ilcilma bxilmin uma qayidhu bqayd marka asxaabtiisii xamaad xadiidka way isku khilaafeen riwaayadiisa muslim labada nin ee uu mahayne labadiisa sheekh ah kolley abu daawud dayaalisina waa soo raacayaa musadedna riwaaya uu soo raacayaa iyagu xadiidkiisanay xamaad kaga wariyeen isagoo la xidhiidhsan jumladan iyo xadiidka intiisa kale la xidhiidhsantuu dee xadiidkaa wada marfuuca musnadkana wada yahay qolooyin dhowr ah waana qolooyinkan uu bukhaari kaba wariyay kamid yaha dee sulayman ibnu xarbi iyo balrag leh oo bukhaari kaba wariyey iyo carim iyo duwa maxamed ibnulfadliya raglihina xadiidka way wariyeen oo bal maala taa ay wariyeen riwaayadooda ina hadihi اlqubuura lamay socone markaa dadka kaleen raggaa dhowrkaa ee imaka uu muslimo barhkood kaba wariye aan ahayn laba xaalo ayay u qeybsayinoo barhkood xadiidka intaa hore markay sheegeen ayay inta dambe waxay ka dhigeen inaanu xadiidka kale la sanad ahayne ay tahay thaabit اlbunani inuu irsaaliyey un oo macnaa mursal maraasiishii thaabit اlbunaniya anas xadiidkii aan ahayn ayay kaba dhigeen oo yihi saasaa dee markaa rasuulka ilaahayna yidhi baana soo gaadhay waa dhowr raggan asxaabtii xamaad kaba mida qaybna iyagu way kaba aamuseen oo intaasunbay ku gaabsadeen sida riwaayaadka bukhaari iyo intaasubay kuba daayeen marka haddaba raggii xufaadda ahaa sida khadiib albaqdaadi iyo beyhaq iyo xaafi ibnu xajar iyo amsaashood waxay iyagu raajax yeelaanba ina hadihi اlqubuura mamlu'aة dulmatan inay mudraj tahay oo xadiidkan ay mudraj ku tahay la xidhiidhiyey akhirkiisa ay laba xidhiidhsan tahay ee saa daraaddeed arrinka raajixi uu yahay inay intani tahay min maraasiili thaabit اlbunani ay tahay taas muslim isagu taa cilo uma arago waa kan xadiidka san ee raggana way kuba wariyeen ee malaa deetay u raajax yeeleen ruwaadda intoodii badnayd badhna way inta way ka aamuseenba badhna waxay soo wariyeen oy soo naqliyeen iyagoo rag xufaada ama tiqaada ay yihiinba inay intan uu dariiq kale ku warin ama mursalnimo thaabitulbunani kuba warinayo waa labadan qaybood ee kale asxaabtii xamaadun weeye bal markaa taas bay raajax yeelaan inay intani tahay mudraj oo xadiidkii kale aanay la sanad ahayn mursal thaabitulbunani ay tahay laakiin muslim taa cilo uma oran ka ragganba waa tiqaad sinay xamaad kagaba wariyeen oo saasuu isagu uxidhiidhiyey bal markaa arrinkaasaa jira arrin kaleo bal matalan de bal taas waxa weeye oo xaafid xajarna kolley kitaabkiisa mudraj kitaabkiisaasi nama soo gaadhin lakin kitaabku kasoo gaabiye alfasl lilwasl ee dee khadiib lbaqdaadi asalka u ahaa ziyaadaad badan ha kuba dare kitaabkaas waaba lahaya malaa kan sayudi oo dee mukhtasarka xaafidi oo de lakin isaga sanid iyo xadfayna waaba lahayaaye taas buu tilmaamay inuu adiladii tan keenaysay inay intani mudraj tahay de isagiyo khadiib iyo meeshay kuba caddeeyeen oo balbaltan ayay raajax yeelaan sida bukhaari iyo riwaayadiisiyo ama qolooyinka kale riwaayadooda dhacday arrinta kaleo jirtaana waxa weeyaan imaam nawawi raximah llahu tacaala waradia allahu canh xadiidkan riyaad saalixiin uu soo arooriyey isagoo dhan ilaa halkan laakiin maxaa dhacay xadiidka akhirkiisii inuu ka cabiray muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa wariyey arrinkuna kolley intan dambe oo xadiidkii laba socoto oo hadalkaa daahirkiisu yahay xadiidku sidaas isagoo u dhan inuu muttafaqun caleyhi arrinku kolley taas ma aha oo dee laftigu waxa ay tahay xadiidka bukhaari fasalla calayha buu ku joogaa intaasuu ku joogaa intan muslim baa le waana intaa kalaamku kuba sugan yahay de kolley taasna waa ogaanaysaa riyaadka sida dhacday baa muttafaqun calayhi inuu nawowi kaba cabiray raximah llahu tacaala arrinkuna itifaaqu waa ilaa fasalla calayha lakiin intan ka dambaysa maaha waa riwaayo muslim muslim baa gaar u leh iyaduna kalaamkaasaa jira وxadثna abubكر بن abي شhaybة ومحamed بن المثنى وبن بشhاaر qalوا xadثna محamed بن جaعفr qال xadثna شعبة وqال abو بكri عن شعبة maعnaa abubكر بن abي شhaybe iyo محamed بن المثنى iyo محamed بن بشhاaر saddexdooduba محamed بن جaعفr bay ka wada warameen can شhuعبe lakiin xagga sanadka ayaa abubكر بن abي شhaybe maxaa kuma sugnaa xadثna محamed haba yidhaahe can شhuعbata bu yihi halkii labada kale xadaثana شhuعbaة محamed بن جaعفr riwaayadoodii ay ahaydba عan cمr بن murata عan cabdالرaحman بn abi layla qal anahu qaal kana زayd زayd wuxuu ahaa yukabiru mid takbiirta عalى janaaizina janaaista yada arbaca afar takbiiro ayuu takbiiran jiray waa saasa markaa bal walow kaanad aan leenahay de inaanay dawaab iyo istibraar keenahayn basay raajax yeelaan laakiin kolkol siiqada waa keentaabe ama dee laga fahmaaye lakin ma keenaye dhahno saasoo kolkol wax mar keliya la sameeya kaana yafcalu kada lagaba cabiraayo laakiin tan waa siduu yeeli jiray oo markaa uu janaa-istooda ku tukanayay zaydka horta waa zayd ibnu arqam saxaabigii jaliilkaa weeye ansaareed ee khasraje tasdiiqiisa iyo rumayntiisa ilaahay uba rumaynayey hadalkii uu yihi rasuulka ilaahay usoo naqliyeyna uu kuba soo dejiyey suuradan dhan ee suurat lmunaafiquun isaga bal matalan waa tasdiiqii markay dee munaafiqiinta intay hadalada yidhaaheen laa tunfiqu calaa man cinda rasuuli illahi iyo lain rajacna ila lmadinati layukhrijana lcaza cabdillahi bn ubay ay haddana markii dee rasuulka ilaahay uu soo sheegay ay dafireen oo idhaaheen maanaan odran ba ilaahay tasdiiqiisii usoo dejiyey bal markaa zayd ibn arqam weeye ayaa muxuu lahaa markuu janaa-ista ku tukanayo afar goor buu allahu akbar odhanayay saa dee asxaabta kale badanba ay wariyeen wa inahu zayd kabara uu takbiirtay calaa janaazati janaazo hamsan wakti ama maalin buu janaase isagoo ku tukanaya ayuu shan goor allahu akbar yidhi hadda arrintiisii horena may ahayn fasa'altuhu waan weydiiyey arrinkan baan weydiiyey iyo dee sababtan shanta keentay inuu takbiirto faqaala wuxuu yihi kana rasuul llahi salى اllahu alayhi wasalam yukabiruhaa rasuulkii ilaahay shan tabana waa takbiiranayey taas bu shanta iyada takbiirana waa takbiiranayay xadiidkii aan sheegayo weeye koley baabkiina waa inoo dhamaaday umuuraha kale o dhanna waa umuurahan soo aragnay ee xagga horta takbiirta waxaan leenahay asxaabta badankoodii say inoo soo naqliyeene rasuulkii ilaahayna waqaa'ic kala duwan inooga sugnaatay markuu janaaze ku tukanayo inuu allahu akbar afar goor odhanayay weeyo dee waxyaalaha dabadood la aqriya wixii la odhanayana dee ducana waabay inoo dambaysaaye waa taa adigu aan garanayno bal taasba weeye xadiidkana waxaan ku haynaa rasuulka ilaahay bal shan takbiiro waayo xadiidkan waa xadiidkaa saxiixa inuu shan takbiiro uu takbiirtay taas waan haynaa way jiraan oo ibnu cabaas iyo rag loo saddex takbiiro laga soo naqliyey dee ibnu sirin iyona taasna way jiraan qolooyin kale oo bal lix ilaa toddoba intii ugu badnaydayna soo gaadhay taasba weeye ilaa toddobana way jiraan oo aathaar saxaabada markaan eegno saddex iyo afar iyo shan iyo lix iyo toddoba inahaasi waa ino ay riwaayaad kala duwan ay ama asaab adigu marka laeega aathaar saxaaba ay kuba yimaadeen tii ugu badnayd ee rasuulka ilaahay axaadiis mutacadidaa lagaba wariyeyna waa afartaa takbiiro ibnu cabdilbar ba wuxuu yidhaahaa naweyne isagu kaba soo naqlinayaae markii dambe ijmaacii wuxuu ku guntamay afarta takbiiro oo fuqahadii iyo ahl alfatwana taas bay isku raaceen oo iskuba waafaqeen sina axaadiisan badan kuba yimi marka wuxuu waa cibaaradii ibn markaa cabdilbar ee naweyne soo naqliya wixii intaa kasoo hadhay waxay noqonaysaa ama saddexa la yidhaaho ama shan iyo lix iyo toddoba iyo haba la yidhaahee waxay noqonaysaa shuduud bay noqonaysaa aan la leeyahaynba waxaan u yidhaahaa axad dee min fuqahaa ilamsaar kamida oo shay yidhi oon ibnu abi layle ahayni ma jirto de waa tan riwaayadiisan bal markaa taas buu nawowne imaka halkan aan haya wuxuu intuu hadalkaa hore imika dib u yidhi hore aynu ibnu caba ibnu cabdilbar aan taa ugaba soo naqnay ijmaaca wuxuu leeyahay un arrinkan ijmaacaada ibnu cabdilbarba soo naqliyey wuxuu daliil u yahay zayd ibnu arqam dabadeed kolley dee cali waa dee cali waaruna zayd waa ka dambeeya cali isagoo sahal ibnu xunayf maalintuu ku tukanaya saxaabigaa jaliilka intuu lix takbiirtay buu yihi waa nin reer bedera markii hooseo de malaa takbiiro ziyaada intuu takbiirtay bal markaa inay bacda zayd ay ijmaaceenba markaasaa arrin buu soo naqliya masale xagga usuulka ahoo uu leeyahay qowlka asaxiina waxa weeye ana alijmaca bacda alkhilaaf yasax haddii dee marka hore khilaaf jiray oo khilaafka dadkiisi intay inqiraadeen ijmaac yimaado labadii qowl mid ahaan lagu ijmaacay khilaaf ijmaac waa ansaxaya kolle waa masalo dee xagga usuula oo dee kolkol dee khilaafka hore aynaanu de meesha kala bixboon ijmaaca dambe waa iyaduna qowlka muqaabilke lakin wuxuu leyahy waa asaxa inuu ijmaaca dambe uu iska ansaxayo ujeedadu khilaafki meesha kaba kor noqonaya baladuusan leynahy waxa weeye horta umuurahan xadiidkana shantu waa inoo sugan yihi qolooyinka ale afar un baa lagu gaabsanaya waabay dee iyagu waxa weeyaan hadduu imaamkii shan goor takbiirta muxuu maamuumkii yeelayaa waabay idhaahaan oo dee barhkood ay idhaahaan waa ka goosanaya ama takbiirtiisa waa kaba baxaya sida tawriya yeeleen aba xaniife iyo laga soo naqliya tawrina uu yeelay barhkood dee waxa weeye ma takbiiranaye waaba isagu intiibu ku daynaya hal dhow salaanta halakaba qeyb galaba idhaahani bal waxaan lena kolley aahaartu khilaafku saxaabada waa jiraa afartiina waa sida axaadiisa inoogu badan bal marka waxaa kaloo xujadooda xataa kaba mida waxay leeyihin zayd ibnu arqam isagoo shanta wariyo o yihi rasuulka ilaahay baa taa takbiiranayay afartan uu had iyo goor takbiiran jiray haddaan cibaaradan nidhaahno waa badsan jiray ba amaan nidhaahno afartaa dee uu had iyo goor takbiiran jiray arrinku waxa weeye inuu og yahay rasuulka ilaahay wixii u dambeeyey ama wixii u dambeeyey inuu ahaa afarta oo tan taa hore uu markaa wax la nasakay ay tahay bal kolley naski oo halkan imika la sheegtaa waayo khilaafku saxaabadii waa jiraa rasuulka ilaahay dabadiina weeye markaa naskina bacda rasuulillahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh waxma sugnaanayaan nasta imika meelahan la sheegto de waana ficilo mujarada un kolley aad buu adag yahay muhimku waxa weeya inaan idhaahno un waxa dee raajixa ama uu noqonayo dee taa axaadiisa belankooda ay kuba timi walow halkana xadiidkani uu saxiixi o la daafici karin aan la riixi karin baan ujeedaa la dafcin karin haddana dee axaadiisii ka badnayd saxaabo kala duwana ay wariyeen rasuulka ilaahayna uba badnayd waa in afartaa la takbiiranayo bal afartii laguma daysto haddii laakiin ruux shan takbiiro uu takbiirto oo kale dee salaadiisii way burtay ma odhanayno ama dee intani de waxa weeya wax ziyaado kuba dartaa ma odhanayno baab lqiyaami liljanaazati wuxuu u baabaysan yahay kicidii janaazada loo kacayay oo dee mayd marka uu ruuxii lasoo mariyo ama uu soo maro kiciddii la kacayay iyo wixii kuba yimi baabkiisii weeye kolley axaadiisa waxoogaa ayaa isyar daba socotay intay macno keliya wada leeyihin wixii xadiidka laftiisa aan uga baahani mooye xukumka gaar ahaan baab ka dambeeya haddana jiro ee waan isla wada sugaynaa وxadثna abubkr بن abي شhaybة وcmr النaqid وزhayr بن xrb وبن نmayr qaluu waxay yidhaheen iبn nmayrkana waa mحamed iبn cabdالlahi weeye maha odayga cabdالlahi بn nmayr qaluu waxay yidhaheen intooduba xadaثna sufyaan an الzhriy sufyaankuna kolley raggan ay ka warinayeen waa sufyan hwri m sufyan iبn cuyayna sufyaan الthawri ma aha عan الzhriy عan salm عan abihi عan camir بn رabيcata qala anahu qal m abihi cabdالlahi بn cmar buu ka warinaya cabdالlahi بn cmarna صaxaabi kaleo camir بn رabيca la yidhaaho marka waxaa inoogu sugan riwaayaة صaxaabiyi can صaxaabiyi camir بn رabيcana waa صaxaabi weyn asxaabtii islaamka u degtay dadkii kaba mid aha waa nin reer maka ah qraish ma ahayn waayo camir بn رabيcat alcaziy lakiin qoyskooda waa cabdالlahi بn cmar wa ana khadaab ayuu xil fila lahaa isaga qraish ma ahayn oo markaa maku deganaa waana dadkii hore u islaamay isaga iyo islaamtiisuba ama haweeneydiisuba waana dadkii xabasho u hijrooday waayo waa nin mutaqadima xabasho u hijrooday markii dambena sooba noqday camir bnu rabiica haddaba صaxaabigaas buu cabdالlahi bn cumar kaba warinayaayo qaala wuxuu yihi abصaxaabigaasi qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulki ilaahi baa wuxuu yihi idaa ra'aytum haddaa aragtaan aljanaazata janaaza aragtaan kolley janaaziya janaazada waxyaalaha udhexeeya hore inuu soo maray bilowgii faqumuu lahaa ukaca oo markaa janaaze haddaa aragtaan istaaga wey xataa tukalifakum ilaa ay idin weydaaranayso oo dee la idinla dhaafayo taas aw tudaca ama haddii dee masjid baaba joogtaan ama meel kaloo musallaa joogtaan ama waxa weeyaan dee qabri ilaa ama la dhigayo oo dhulkii la dhigayo amase ay idin dhaafayso awduu shaki maahe waa litamwiic oo ruuxii dee ay soo martay janaasadana la siday oo kale dee ilaa ay dhaafaysu taagnaanayaa weeye kii isagu ama halkii masjidkii baabu jooga waaba ukacay masjidkii oo waaba halkii lagu tukanayo ama musalli ama qabrigiina waa ilaa la dhigayo ayuu taagnaanaya ilaa laga dhigayo inay dee ma dhaafaysa isagii xataa tukallifakum aw tudaca tudacna waaba meel kale bal waxba inoo yar dambeeyo alfaada inoo dambayseen وxadثnah qطyبة بن سعيد qال xadثna lyث ح وxadثna محمد بن رمح qال أخبرna lyث ح وxadثnي حرملة qال أخبرna بن وهب qال أخبرnي يuنس جaميعا عن بن شهاب جaميعا eg marka horeba lyث بن سعيد ba inagu soo noqnoqday labada hore lyث بن سعيد haddana أخبرna lyث laba sheekoo مسلم baa ka kala warinayey haddana sheekh saddexaad oo مسلم baa yimi lakin sheeka saddexaad iبن وهب buu kaba wariyey iبن وهبna يuنس jamiicana wuxuu wadaa waa yunis bn yazid alayri iyo layth ibn sacd labadoodaa weeye iyagoo wada jira labadaasi ama xal ay leeyihiin bay can ibni shihaabin ina shihaab kaba wariyona markaa laythna ibnu shihaab buu ka warinaya yunis alayrina ibnu shihaab buu kaba warinaya bihada isnaadi isnaadkana waa isnaadkii zuhri eegn ibnu shihaabkani waa zuhriye oo muxua isnaadkaasi waa can saalimin can abihi can camr bni rabicata isnaadku kaas bu ah waa isnaadkii imaka xadiidka aan kusoo maray وفي xadيiث يuنس hadaba يuنس xadيiثkiisa waxa ku sugnaa أنه سمعa رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يقول eg lfdiga hore ee aynu soo marnay سفyاn بن cuyeyne زهri kaba warinayey iyo lfdiga layt بن سعد labadaba maxaa ah عن cمر بن ربيcةa qاaل qاla رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم أmا يuنس الأyl riwaayadiisa iبن shاabu kaba wariyey sندkaasna cاmr بن ربيcة markii lasoo gaadhay maxaa dhacay أنه سمع رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يقول inuu مقلay رasuulki ilah oo taale nt xklu imika keenay haddana وحadثna qتيبة بن سعيد qال xadثna lyث ح وxadثna بن رمح ومحمد a markii horeba had labadooduba way meeshay jireen qتaybe iyo iبن رمح marki horeba lyث way ka wariyeen labadooduba qال أخبرna lyث lakin maxaa arinku yahay layth baa isnaad kala yeeshay oo markii hore isnaadkoodii hore qutaybe iyo moxamed ibnu rumxi ay ka wada wariyeen mina xadathana layth bu yihi mina akhbaranaa layth taas baa farqinta keentay ina hadday midkaas xadahanaa wada yidhaahaan ama akhbaranaa uu israaci lahaa wuxuu odhan lahaa xadahanaahu qutaybat bnu saciidin wamoxamed ibnu rumxin markaasuu qaala odhan lahaye lakin mina akhbaranaa bu yihi mina xadahanaa san bu u kala duway markaa hore haddaba eeg sanadkaa layt ibnu shaab buu kaba warinayay ibnu shaabna sanad buu lahaa aynu soo aragnay ee labada saxaabi kuba sugnaa layt ibnu sacad baa sanad kala yeeshay san buu usoo celiyey oo waa maxay sanadkii kale qaala akhbarana laythu can naaficin halkii hore eeg zuhri iyo salime baa meesha joogay waa layth baa naafic buu kaba warinayaa can ibni cumara can caamir ibni rabiicata oo zuhri iyo salim baa meeshii ka baxay عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال إذا رأى hadوu أرka أحadكم أحadkin الجناaسة جناaسo فإن لم يkن ماشيا معها رواayada ناaفع baa tan inoo soo kordhisay haddaanu ahayn mid la socdo de ninkii جناaسada marka horeba la socday isaga wuu socdaa kaa isteega lama odhanayo waa la socdaaye haddii aanu ahayn mid la socda فalيqم ha istaago حatىa تkلفhu ilahy weydaaranayso de تجعalhu خلفha aw tudaca la dhigayo min qabli an tukalifahu haddii aanay dhaafahayn meeshaas oo masjidkii ama musalli ama qabrigii ilaa inta laga dhigayo ama se ay dhaafayso awda waa litawiic ha taagnaado taas baa rasuulka ilah yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxadaثani abu kamilin qala xadaثana xamaadu xa waxadaثani yacquub ibnu ibrahim qala xadaثana ismaaciilu marka xamaadku waa ina zayd ismaaciilna waa ina colaya جميعا عن أyوبa اسماعيل iyo حماd labadooduba أyوب bay xadيiثka ka wariyeen ح وxadثna بن المثنى قال xadثna يحيى بن سعيد عن عubaydالله يحيى بن سعيidkani waa qبطاn yaanay kolley waa laba nood ee kala dambeeya xagga laega sanadka meeshay ka kala geelayaan baan isku mid ahayn يحيى بن سعيد الqضاn iyo يحيى بن سعيد الأنصاري isبaca uu ku jiraya caشhaرka عن عubaydاللahi عubaydاللahi بن cمر بن xفs بن cاaص بن cمر بن خaطاab weeye waa ninkii ثقada ahaa inay badan soo arkaynay ح وxadثna بن المثنى qال xadثna بن أbي عadي محamed بن إبراهيم عن بن cawni waa imaamkii shahيirka cabdاللah بن cawn ح وxadثnي محamed بن رافع qال xadثna cabدالرزاq qال أخbarna بن jurayجin marka muxuu yihi kulhm damaantood bal kollay dee sanadkuna dee inaad kala socotaan waaba muhim dee in badanna laydinku soo colcoliyo kol kol in layska dhaafaaba mudane waxa weeyaan imika waa kulluhum ta wuxuu wadaa ibnu juraj waa kan iyo ibnu cawn oo cabdالlahi ibnu cawna cubaydالlahi ibnu cumar iyo ayub saktiyani intaa weeye intoodaasi ayub iyo cubaydullahi iyo ibnu cawn iyo ibnu juraj dhammaantoodba can naaficin layt ibnu sacad bay la siman yihin markaa naafic bay kaba wariyeen bihada isnaadi isnaadkii aynu kusoo aragnay maxau ahaa can ibni cumar can camr ibn rabiica naxو xadiiث layt xadiidkii layt ibnu sacad imika laftigiisa ida ra'aa axadukum janaasata falam yakun maashiya macaha ay noogu sugnayd way غayra ana xadiiث bni jurajin lakin xadiidka ibni juraj maxaa kuma sugnaa غayra ana xadiiث bni jurajin qaala الnabiyu salى الlahu عalيه wasalam xadiidka ibni juraj laftigiisu muxuu ahaa rasuulka ilaahi wuxuu yihi ida ra'aa axadukum janaazata falyaqum xiina yaraha ma markii soo gaadho markuu arko ha kaco oo markay ag marayso isaga ay la gudboonta imaameen markuu arka ha kaco waa intan ta inoo faa'iideynayso xina yaraa xataa tukhalifahu ilaa ay dhaafayso oo isagii dee ay weydaaranayso ida kana gayra mutabiciha de ina raacitaanka itibaacu janaasa waa fardu kifaayun buu noqon ruux kastaba fardu cayn kuma aha waaba kan oo fain lam yakun maashiyan macaha ida kana gayra mutabiciha ruuxii dee waa ka hari karaa kol haddii in ku filan ay meeshii ay qabrigii ay aasayso ay sido bal matalan haddii uu yahay mid aan raac ahayn ha istaago bal xadiidkii ibnu cumar can camir ibn rabiica inta ba alfaadihiisii ayay halkan duruq kale inoo dambeeyo waa xadiid kale abu saciid alkhudri waayo axaadiista waa isla wada mid uno alfaada inan iyo laqabaysano mooyaan iyo haddii waxay ku jiraan mooye dee macno keliya wada leeyihin oo macnaha keliya mar keliya baa la wadeegi karaa baabna u ka dambeeya ku xigan baabka xadaثana cثman ibn abi shaybata qaala xadaثana jariiru jariirkana koley jariir xagga dambe hadduu galo dee kolley jariirka noqona ninkan sheekada muslim u sheekay dee in badan baan soo aragno waa ninkii reer rayi jariir ibn cabdilxamiid waa nin dee halkaa loogu tegey magaalada rayi waa bahrantan imika eraantan ama caasimadeeda halkaasaa loogu xereeyey oo loogu tegayey de imaam axmed iyo isaga malaa nafaqu waayo uu gaari kari waayo markaas wuxuu halkaa ku gaadha can suhayl ibn abi saalixin can abihi can abi saciidin qaala anahu qaal qala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi ida اtabactum haddaad raacdaan janaazata janaase aad raacdaan falaa tajlisuu ha fadhiisanina xataa tuudac waaba haddaad raacdaan oo qabrigii baa lala tegayaayo ilaa dhulka la dhigo bal ha fadhiisanina taas oo imaka eg ruuxii ay soo martay waa kan la yihi wakac marka haddii dee waxa weeyaan halkaasu la dhigayo uu joogana uu taagnaanaya inta la dhigayo sida xadiidka inooguma sugnayd haddii dee ay dhaafaysana intay dhaafayso ayuu taagnaanaya kii isagu raacayna inta la dhigayo ee dhulkii la dhigayo walow bal laftigan xataa tuudaca ma tuudaca cala alardi ba mise waa tuudaca fi laxd waa dhulka korkiisa la dhigayo mise waa ilaa inta ilkaba la dhigayo ha fadhiisanina bal kaa kalaam yar ba inoo yar dambeeya waxa weeyaan imika tan ilaa la dhigo waxaan ugu sii laqabaysanaya tan waa dhulkii baan imika marka horeba dee aan raajax la yeelanayna bal taas ha ha taagnaada ilaa la dhigayo oo dadkii raacayay laba socday haddii dee ay fadhiisanayaan oo ruuxu aan u taagnaan ahayn inta horta iyadii dhulka laga dhigaya yaanay fadhiisanin وxadaثnي surayj بn yuنuس وعaliي بن xujri qal xadaثna ismاعيل وهbn culayaةa عan hiشhamin الdstawaiي x وxadaثna mحamed بن المصنى وlft lah qal xadaثna mعaad بn هiشhaami qal xadaثnii abi wa dee hiشhaamkii imakaan soo haynay un عan yaحya بn abi kaثيiri qal yaحya بn abi kaثيir ba yihi xadaثna abu سلمة بn cabdالرحman عن abi سacيidi الkdriي ana rasuul الlahi salى الlahu عalيyه wasalam qaala waa xadiidkii marka dhaweydi makaan soo haynay markii hore abu صalix can abi saciid imikana waa abu salmt bn cabdiraحman can abi saciid ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam qaala wuxuu yihi ida ra'aytum اljanaazata janaazada haddaa aragtaan faqumuu kacoo istaaga faman tabicaha ruuxa raacay janaazadii falaa yejlis yaanu fadhiisan xataa tuudaca ilaa la dhigayo bal xataa tuudaca ilaa la dhigayo lafdigu sanbu kuba yimi xadiidka abi saciidna watay nooguba sugan kollay xadiid abu hurayra jirto suhaylkaa hore ee xadiidkan abu saciid abi kaba warinayay oo isaguna abi kaba warinaya isagoo abi abu hurayre uu yahay xadiidkaas baa ruwaadii suhayl kaba warisay baa laba lafti bay kuba wariyeen oo abu mucaawiya can suhayl isagu wuxuu wariyeyba xatىa tuudaca fi laxm xadiidkay kuba timi in sufyaan thawri oo isaguna su-aal kaba wariyeyna waa xatىa tuudaca wacala biاlardi dhulka ilaa laga dhigayo taasba weeye labada lafti baa yimi waaba imaka kan abu saciidna dee ixtimaalkiiba markaa labadii laftiba waa inoo ixtimaalaya kol haddii xadiidkii abi hurayre labadaa lafti kuma sugnaayeen xagga marka la eego kollay culimadu waxay raajax yeelaan lafdigan ah xataa tuudaca bilardi dhulka ilaa la dhigayo ayay raajax yeelaan oo tay ku raajax yeelaan dee labadan raawi ee suhayl kaba warinayay abu mucaawiya sufyaan thawri way kala xifdi badan yihiinba buhaari xataa tarjamadiisii waa xataa tuudaca can manaakib rijaal dadka degtooda ama ragga degtooda ilaa lagaba dhigayo waa iyagoo dee tarjiixan egay abu da-udna naftiisu dee waabu soo qaadaayo dee tarjiixan waxay raajax yeelaan riwaayadan ah dhulka la dhigayo ay ka raajax yeelaan taa ilka ilaa la dhigayo oo bal markaa waxaan leenahay xadiidkan abu saciidna de taa waxay raajax yeeleen baan kuma fasirinaynaayo macno maaha ilaa dee xabaashii lagu ridayo ma aha ee waa ilaa horta dhulkii la dhigayo wixii lagu sideeye hadday deg lagu sideeye haddii gaadi lagula sidaba laga dhigayo dhulkii la dhigayo ruuxu ha taagnaaday intaas oo yaanu fadhiisanin taasba wey وxadثnي suraj بن marka ida raأytm at faman tabca falaa yجri حatىa tudac وxadثnي suraj بن yuنuس وعaliي بن xujri qaala labadaa sheekh waxay yidhahdeen xadثna ismاعيل وهو بن culayةa عan هiشhaam dathawaiye عan yaحyى بn abi kaثيiri عan cubayd الlahi بn mqsm بn mqsm عan jaabir بn cabdالlahi bal markaa markii dhaweyd ba ismاعيل بn culaya iyo هishaam dathawai iyo yaحya بn abi kaثيir way inoogu jireen lakiin maxay ahayd xadiidku waa xadiid abu saciid alkhudri buu ahaa maanta waa xadiid raqam kale uu leeyahay oo xadiidku waa xadiid abi jaabir saddexdooda sidiiba hay isugu xigeen markii hore isugu xigeen be cubaydillah ibnu muqsimna waa nin adigu taabici o kolley axaadiid malaakani u horeeyuu leeyahy lakin axaadiid dambe oo dhowra u dambayso oo taabici ah dabaqadaa zuhriy oo hiqa oo mashhuur ah adugu markaa waxaweyn waa min ali quraish te alqurashiya lakin waa kolley mawaalidoodii can jaabir bni cabdillahi qaala anahu qaal marat janaazatu mayt ama janaasaa soo martay oo dee waa la siday faqaama lahaa rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulkii ilaahay baa u kacay markuu arkay buu istaagay waqumna waanu istaagnay macahu rasuulki ilaahay maciisii baanu istaagnay faqulnaa waxaanu nidhi yaa rasuul اllahi rasuulki ilaahayow inahaa yahuudiyat maha ruuxan ruux muslima waaba yahuudiyo ayaan nidhi faqaala wuxuu yihi rasuulki ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu عalayh ina almowta geeridu fazacun waa argagax macnaa duu fazacin weeyaan oo adugu dee masarkii hoosii dee waxa weeyaan un adugu ama zayd bn cadlin iyo awjuhdii imanaysun baaba halkan imanaysa oo waa dee waxa weeyaan duu fazacin bal riwaayada nasaa-i ina lilmowti fazacan bay ahayd geerida waxa usugnaatay argagax iyo naxdin buu leeyahay faidaa ra'aytum markaa aragtaan aljanaaزata ama janaazada aragtaan faquumuu istaaga oo kaca oo macnaa waxa wey halkan siduu qordobi ilaaho rasuulka ilaahay qowlkiisan ina almowta fazac uu yihi iyadoo loo sheegay janaazo yahuudi inay ahayd waxay baraarujin u tahay kolley hadal xaafidna waa jiraa lakin de qordobi baa ka horreeya hadalkiisa soo qaaday ay baraarujin u tahay un macnuu marka arrintaas oo kale ama janaazo la arko in geerida la xusuusto taas ba la xusuusto oo dee looba ihtimaamo taasba weeyaanoo manaa ujeeddada wuxuu leeyahay xadiidku waxa ay tahay markaa isagu sida ruuxu inaanu dee laazimin oonu ku sugnaan kafladiisii intii aanu geerida ku ji arag ama mowd meydkan aanu arag dee wax kaluu iskaga jiray haw kaluu watay laakiin markan meydkan uu arko kafladii markii hore uu kuba sugnaa inaanu sii daa'imin cinda ru'yat lmeyt bal maala markaas waayo hadduu dee wixiisii kale iskaga jiro o iskaga jeedo oo aanu uba kicin ama wixiisii kale iyo hawshiisii kale uu gula jiro taasi waxay tilmaamaysaa dee amarkii mawd kasta u fudaydsanayo xusuustii mawd iyo arrintaasi siay qalbigiisa ugu yartay bal markaas ay taasi iyo kafladiisay tilmaamaysaa marka haddii macnaha uu yahayna dee ruuxii dhintay kal haddii geerida iyo xusuusteeda iyo ihtimaam jaanibkaa loo ihtimaamayo ruuxu inuu masiirkiisan inuu isaguba mudan doona uu noqdo nu kafladii bal sidii loogaba baxo ruux ama muslima noqda ama ayaanu ahaanin be arrinkaasi way markaa ka dhaxaysaayo way u sinaanayaan oo arrinku kol haddii ay tahay dee geeridan iyo xusuusteed iyo bal ruuxii inuu kafladiisii wax kaba qaafilka ahaa bal kasoo noqdo umuurahan uu xusuusto isaguna uu geli doono markaa muslim iyo eyr iyo hayrulmuslimba way u siman yihiin oo taas baa rasuulka ilaahay uu hadalkan ama uu yihi xadiis ibnu xibaan iyo axmediya ay wariyeenba waxaabu ahaa de waxaa ukacaysan inamaa taquumuuna liladii yaqbid alarwaax ama icdaama lilmalaaika kan waa ruuxda qabanayo de waa malagii mawd iyo taas ayaaba arrintu ay tahy waa xusuusan geerida iyo taas weye maha shaksigan iyo karaameyntii iyo maamuuskii maha saa daraaddeed dee janaase kasta ama muslim ha noqoto ama gaale arrintan iyo xusuustii way keenaysaa in almawta fasacun faida ra'aytum ljanaazata faqumu وxadثnي محamed بن رافع qال xadثna cabدالرaزاq qال aخbarana بن jurayji qال aخbaranii abu زbayri dadku waa dadkii aan soobahooda arki jirnay un de baabkuna si axaadiisu inoogu socotona kolay sanad dambe oo aan ku joogsanaya ma jirte أنه سمع جابرا يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم لجناaزة رasuulka ilaahi جanاaز ukacay mrat bihi soo martay xatىa twaarat welibana markay dhaaftay un dee muu fadhiisan ee ilaa ay qarsoomaysay burkaysay weeye rasuulka ilaahay uu taagnaa وxadثnي محamed بن رافع qال xadثna cabدالرaزاq عن iبن jurayجi qال aخbaranii abu زbayr أيضا mala xadiidku mar kalena u sheegay waayo ziyaadabay xadiidkan lafdigan kale leeyahy waa xadiidkii hore nu soo maray un wa ayضana wa hade mar kale haddana ee ku noqode waa abu زbayr waa iba ii waramayo muxuu igu waramay anahu samعa jaaبirا yqul qaama النabiyu salى الlahu عalيه waslm وaصxaabu halkii hore asxaabu inoogumay sugnayn rasuulka ilaahay asxaabtiisu way kaceen yay u kaceena tanna inoogumay sugnayn lijanaasati yahuudiyin kuw yahuudiya janaasadii xataa tawaarat ilaahay qarsoomaysay xadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna gundar can shucbata وxadثna محamed بن مثنى وبن بشاari meexa baan ka tegey وxadثna محamed بن مثنى وبن بشاari qال xadثna محamed بن جaعفari qال xadثna شhuعبة عan cمr بن murata عan بن abi layla iبn abi layla marke waa cabdiلرaحman iبn abi layla mar dhaweyna waa ti aan soo haynay waa de waxa wey taabiciga macruufka mashhuurka weynaa cabdiلرaحman iبn abi layla عan iبn abi layla ana qays ana qaysa بna sacdi qays بn sacd iyo وshl بن xunayfi sahl بن xunayf kaanaa waxay ahaayeen bilqaadisiyati qaadisiyay ku sugnaayeen qays بn sacd waa qays بn sacd بn cubaadata weeye waa صaxaabi ibn صaxaabi bal صaxaabi jaliila weeyo waqtigii rasuulka nin weynna waa ahaaba de jihaadada iyo ghazawaadka iyo kaba qeyb gala oo waxaabay dee soo naqliyaan inuu rasuulka ilaahay malaaxag xeraasay iyo dee si uula joogayay ka saaxibu shurdata lilamiir inuu ahaayo kale qays ibnu sacd waanan dee lagu yaqaaniyo kollay nin dheer oo laf weyna u ahaayo yidhahan markuu dameerka fuulo lugihiisu dhulkay gaari jireen ba taasba in dee deeqdigii qoyskooda lagu yaqaanay oo kalena kollay taas oo dee kutubu taariikh qisooyinkay sooba naqliyeen iyadoo ciidan uu laba socday waqtigii rasuulkana way ahayd ay gaajoodeen oo inuu isagoo nuuxayno daabihii buu ku talagelayay inuu dadkii acraabtaa buu geel ka iibiyey kolba dee neef buu iibinayay waa isagoo ku talagelaya aabihii inuu bixiyo ama timirtii aabihii markaasuu qalayo markii dambe malaa cumar iyo yidhaaheen warukaadiyo markuu malaa dhowr halaad iyo saa kolba u qalay aabihii markuu soo noqday bu yihi waa ab reer ciidankii baa gaajooday tu yihi inxar tu yihi naxartu haddana way gaajoodeen o inxar aabihii hala de ujeedada markaa ma amrayo imanka qalma lahay wuxuu leeyahy dee taasaa amudnayd markaasaa laydiino waabu ka ashkantooday inankayga maxaa bakhaylnimo layga barayaayo waa abihiina sacad oo see loogu diidaay inankayga waxa samaynaya o kale kollay de waa qoys lagu yaqaano juud iyo taasim waa haddaba saxaabi xadiisna kitaabkeenana xadiidkan unbuu kuba leeyahay kollay saxiixa bukhaarina xadiidkan waa ku leeyahay iyo xadiid kaleo jihaad ku sugan oo mawquufa isago ama sahl ibnu xunayf isago asxaabi kaleo dadkii reer beder kaba mide kana bilqadisiyati haddaba labadan saxaabi qadisiyay joogeen qadisiyana waa meel kuufa adigu aan kaba dheerayn oo kollay malaa xaggan bilaada carbeed kaba soo xigtay waana dagaalkii shahiirka ahaaye furusba ama bilaadaaba furashadeeda fura u ahaa waktigii cumar khilaafadiisa bilowgeedii buu dhacayba sacd ibn abi waqaasna muslimiinta uu hogaaminayo waa dagaal weynaa waaba dagaalkii dee meeshii uu kaba dhacay qadisiya uu kaba dhaco sacd ibn abi waqaas ee rustam iyo lagu dilay qaa'idkii furus ciidankoodina lagu jabiyey ugu dambayna madaa'in iyo caasimadoodii iyo laguba galee dhulkaasba ama fatxigii dhulkaasba furo u ahayd oo kolley waana dagaal dee cumar iyo loo ihtimaamay markaas oo ciidan dee kolley qacqac marqaal baa watee lakiin qacqaacid mucamrini ay laba socdeenna laga keenay sham bal dadkii markii hore aan u ogolayn abubakar inay dagaaladii ka qayb galaan waayo dadkii carbeed ee ridoobay ee markii dambena soo islaamay dee waa waxa weeya dib uma aaminayno dagaaladii xataa uma ogolayno lakin cumar markii qaadisiya lasoo gaadho waktigaasna ee dagaalkiina dagaal weyn oo loo ihtimaamayo ciidankuna badnaa reer furus ahayd bana waxay noqotay in bal dadkii saasa oo dhan uu wada fasaxay bal ninkii alle ninkii lagu ogaanay jahiliyadii waa lasoo wada yaqaano dad arrintooda dagaal iyo boob ba ahayd ninkii faras lahaa waran lahaa dagaalna lagu yaqaano o dhan ba la keenayay iyada taasoo dagaalka halkaasa la isugu wada keeno dee markii dambaa nasrigii weynaa ati ay muslimiintu ilaahay siiye halkaa ay kuba jabeen furs magaaladoodna lagu galay markii dambe bilaadiina ay dee fura unoqotay isaga iyo dagaalkii ka dambeeyana hawandaan haddaba waxa weya qaadisiya halkaas bay ahayd oo waa kufa agteed ayaa famarat bihima janaazatun labadaa saxaabi cabdiraxmaanna uu la joogayay janaaza soo martay faqaamaa way kaceen faqiila lahuma waxa lagu yihi inaha janaazadani min ahli ardi waa dadka dhulka ujeedada maha ruux muslima waa dadkan dee ahlu dima ah kollay ahl ardina waxay ugaba cabireen e waa dadkii loogu yimi dhulkan beeran jiray markii dee islaamku yimina diintoodii kol haddii dawladdii meeshii u diideysay inay dacwaduba gaadho ay meeshii kaba baxday nin iyo ikhtiyaarkii baa la siiye o ninkii islaamina waa islaamay kii aan islaamina waa lagu sugay jiziyun baa laga qaadaya dhulkiina waa loo daayay iyagaa beeranayay oo markaa tan baa deeta dhulkiina waa dadkii dee iyagu dhulkan lagu daayo gacmahooda laguma sugay jizyada laga qaadayo ujeedadoodu ay tahay faqaala waxay yidhaaheen labadan saxaabi ina rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam rasuulki ilaahay marat bihim waxa soo martay janaazatu faqaama uu kacay faqiila waxa yihi inahu yahuudiyu waa ruux yahuudiya faqaala wuxu yhi laysat nafsan arrinku maaha dee diin ahaan iyo islaamnimo miyaanay naf ahayn dhimatay arrinku waa dhimashadan ama dee ladi yaqbid oo lawaxyo umuurahan baa loo kacaya taas buu yihi وxadثnي الqاsم بن زكريا qال xadثna عubayd اللh بن موسى عن شhaybاn ونحوي عن الأعmشh عن cمر بن mرة بhdا الاسناaد وفيه faqاla waxay yidhaheen kuna mعa رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم way la joogeen rasuulka ilah maciisa ahayn famarat عalayna waxaana soo martay جanاaزة markaasa de xadيidka intiisii kale rasuulka ilahi wooba kacay bal baabka waa inoo dhamaadeen baab kalena kama reebayno waan raacinayna waxoogaa de axaadiثi salaata waayo way iskuba xidhan yihiin lakiin baabkan ta iyada inoogu sugan axaadiisani waxa weeye oo inooguba suganba rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh inuu isagu sameeyey inagana ina faray haddii mayt ama janaaze la arko in loo kaco oo aan la fadhiisan ruuxa ilaa ay dhaafayso ama lagaba dhigayo taasba weeye waxaa kaloo iyada xadiisa inoogu sugan dadkii janaazada raacaya iyaguna ilaa la dhigayo ee laba socdayba inaanay fadhiisano bal taasna axaadiisa way inooguba suganto axaadiisan taas bay inoo faa'iideynaysaa waana tan dee dadkuba ay dadku yaqaanaan ee looba kaco oo kale bal ruuxii kacayna ruuxii socday ama wax fuushana bal xaafid ibn xajar iyabaa arrinkan baxsiya oo maxay noqon dee waxaaba la arkaa bay leeyihin ixtimaal ee ruuxii isagii waaba taagan yahay waxbuu fuushan yahay istaag kaas oo joogso si loo yidhaaha mama jirto arrinta waxay noqonaysaa un oo macnaa dee qiyaamkan la leeyahay kac fadhigaagii kaba kace laakin de waxaaba halkii fadhigi taagnidii noqonayo isagoo joogsado oo isagiyo markuubkiisisan de dadkuba in badan ay sameeyaan inay joogsadaanba bal axaadiisan imaka horta taas baa inoogu sugan wax ka duwan baa inoo soo socdo waaba kan cibaarana uu ka cabiray baabu naski lqiyaami liljanaza nawowi xataa ma dooranayo lakin de hadday tarjamadiisii tahy waa katan kaba cabiray waayo culimo badan baa sana ama qayb badan oo culimada kamida say yihi walow isagoo aanu qowlkaa dooranahayne bal kicidii la isfaray in janaaze loo kaco wixii kuba yimi ee naski ahaa haddii naska imaka halkan inoo sugnaado وxadثna qتayبة بن سعيد qال xadثna lyث نحا وxadثna محمد بن رمح بن المهاجر واللفظ lah qال xadثna lyث عن yaحyى بن سعيد yaحya بن سعيid kani maha qbطan ee waa yaحya بن سعيid الأنصاrي weeye bal de yaحya بن سعيid الqbطan lyث waa ka yaryahay waa imam waa anصarigii عن واqد بن cمr بن سعد بن معاad أنه qال واqد بن cمr بن سعد بن معاad waa dee nin taaبiciya sacd بن معاad ba w ina xadيiث yar weeye kitaabkeenana xadiidkan buu ku leeyahy walow xadiidku dariiq labaad yeelanayo u soo celin doono lakin xadiidkan buu ku leeyahay أنه qاala wuxuu ihi waaqid ra'aani waxay arkay naafic ibnu jubairin naafic ibnu jubair bay arkay waa ina jubair ibnu mudcima waa nin caalim ahaayo quraysha lakin waa taabici walxaal naxnu anagu fi janaazatin janaasa aan ku sugannahay qaa'iman xaalan ahay hadda iyagu way la socdeenba janaazadii buu de intii aan la dhigin buu isagu taagnaa naaficna waa iskaba fadhiistay ninkan oo taagan buu arkay waa waaqid ayuu arkay oo taagan صaab taabiciga waqd بn cmr qad jalas aal qad jalas isagu iska fadhiistay oo yantadir uu sugaya intuu dhaca ujeedad markay meeshii qabrigii tageen ba iska fadhiistay wuxuu sugayay in la dhigo naafin waaqidna xadiidka saciid buu maqlay oo abu saciid buu maqlayo uu taagnaa markaasaa faqaala lii wuxuu igu yidhi maa yuqiimuku maxaa ku taagaya maxaad la taagan tahay qultu waxaan idhi antadiru waxaan sugayaa an tudaca janaazatu janaazadan in la dhigo dhulka la dhigo maxay taasi waa lima yuxadiu liajli ma yuxadiu waa xadiidkan uu ku waramayo daraadii abu saciidin اlkhudriy uu leeyahay waa xadiidkii imaka aynu kaba soo baxnay ida ra'aytum janaasata faqumuu faman tabicaha falaa yajlis xataa tudaca ama ida tabtum ida tabactum janaasata falaa tajlisu xataa tudaca waa lafdigan soo marnay xadiidka haddii abu saciid leeyahay kaasaa ijoojiyay oo saasaan anigu u taagnahay faqaala li u faqaala naaficu naafic ba wuxuu yihi faina mascuud bn اxakm kallay tacliil waxay utahay wax maxduuf o ujeedadu waxba iska fadhiisa weeye la uqcud faina mascuud bn اxakmi mascuud ibn اxakm xadaanii waa i warramay mascuud ibn اxakm kana ahdigii rasuulka ilah waa nin qur'aan saara horta waktigii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh buu dhashay lakin waa taabici weyn unoo dee ahdigiisu naba dhashe intamiis iyo waxle waktigaa ma ahayn ru'yo barhkood haba idhaaheen waa leeyahay lakin ficla waa taabici weyn oo iqa a weeye kitaabkana xadiidkan oo de uu soo celceliye saddex dariiq buu yeelan doonaa un uu soo celceliyu kuba leeyahay ninkaas mascuud baa xadaanii ii warramay can caliy bni abi aalibin annahu qaala inuu yihi qaama rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay uu kacay uma qacada markii hore uu kacayo waa kaci jiray weeye haddana uu fadhiistay ee iska fadhiiso markaa وxadaثnي محamed بن المثنى واسحاq بن ibrahيm وبن abي cmr جamيعا عن الثقفiy ثقفi waa cabdالوahاab iبn cabdالmجيد الثقفي habena waan weydiiyey magaciise lakin de kolay saa dhib qaala بن المثنى wuxu hi xadaثnي cabdالوahاab waaba ka magaci qaala samictu yaحya بna سacيidi baan maqlay qaala isagoo yihi أخbaranii waqid بن cmr بن سacد بن mعaadi الأnصاriي ana naafic bna jubayri naafic bnu jubayr ayaa akhbarahu u waramo wuxuu ugu waramay ana mascuud bna alxakami alansaariya akhbarahu anahu samica caliya bna abi aalibin yaqulu fi shani janaaisi waa isagoo ka hadlaya weeye janaa-ista shanigeeda isagoo ka hadlaya ayaa maqlay isagoo cali yihi ina rasuul llahi salى اllahu alيه wasalam qaama uma qacda uu kacayo janaaza waa u kacay markii dambe se waa fadhiistay wainama xadaa bidalika xadiidkan wuxuu u sheegay imaka naafic oo uu mascuud waxa weeye m de uguba warar leanna naafica xadiidkan uu sheegay naafic baana de xadiidkan uu waaqid kaba maqlaye leanna naafica bnu jubayr naafic bnu jubayr baan ra arkay waaqida bna camrin oo qaama kacay xataa wadactu janaasatu taagnaa istaagna aan fadhiisan weeyo taagnaa ilaa janaazadii laga dhigayay waxadaثana abu quraybin qaala xadaثana bn abi zaydata can yaxya bni saciidi bi hada اsnaadi وxadaثnي زhير بن حرب qال xadaثna عبدالرحمن بن مهدي qال xadaثna شعبة عن محمد بن المنkdr qال سمعت مسعود بن الحكم يحadiث عن علي qال رأyna رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم قاma waxaan aragnay rasuulka ilaaho kacay faqمnaa وqacda uu fadhiistay faqacadna yaعnي wuxuu jeedaa في الجaناaزati labada xaalaba وxadaثna محamed بن abi bkri المqdmiي وعubayd للh بن سعيid qال xadaثna yaحyى وهو الqضاn عن شhuعبة بhda الاسناad adugu baabku waa inoo dhamaaday waxaa bal matala markaasna baabkii hore aan kusoo aragnay in rasuulka ilaahay amray sameeyeyna in janaazada loo kaco baabkan dambena waxaan aragnaa rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh inuu fadhiistay bal cali le uu dee siduu inoo soo warinaya radia allahu canhu inuu kacay o haddana dee intaa dabadeedba uu fadhiistay baabka taasay nooguba sugan tahay marka xagga kicitaankan janaazada loo kacayo markaa ruuxii bal masalan ha noqoto bal masalan kicitaankan loo kacayo janaazadii xukunkeedii arrinkan daraaddeed iyo axaadiisan daraaddeed baaba culimadu isugula khilaafeeno marka aymo kala duwan oo bal malik iyo aba xaniifa iyo shaaficiya ay kaba mid yihiin san dee imika xadiidkan dambe ayay kuba tegeen oo qiyaamkii loo kacayay waa mansuuk waa la nasakhay naasikhuna waa tan bay leeyihiin kolle axmed iyo isxaaq iyo qorooyin waxay leeyihin may e waxaan haynaa waa ficil mujarada un ficilka mujaradkii oo de waxa weeyaan un bal jawaas buu keenayaa lakin intaa wax ka badan ma keenayo fadhiisigana rasuulka ilaahay fadhiistay waayo amarkaa hore waa jiray meeshii siiqa amar ma hayno ha fadhiisanina nahyitaa la isu diiday mama hakacinana ma jirto marka saa daraaddeed waxay tilmaamaysaa un jicitaankuna inuu jidaysan yahay haddii ruuxu uu doonana uu iska fadhihi karo tana wax banaan ay tahay oo ruuxu waa mukhayar ayay leeyihiinba bal markaa taasba weeye kolleyna waxaa jirta axaadiista kolley axmed iyo way wariyeen lakiin sanadka dacfi baa kusugan iyo riwaayaat ay kuba sugnayd wuxuu amray inuu fadhiis in la fadhiisto ayuu amray hadday taasi sugnaan lahayd sax dee naskigii bay sariix ku ahaan laydi laakiin axaadiista amarku uu kuba yimi wax ka sugani maba jirto waxa inoo sugan un ficilkan baa inooba sugan bal marka imaam nawowi ba wuxuu raximah llahu tacaala leeyahay waana dee tacasub la-aantiis iyo insaafkiis iyo sida marka daliilkii uu arkay inuu jaanib u raajax yeelayo uu isagu had iyo goor uba raaco xataa marka la eego kutubtii fiqiga ahayd iyo markuu taa kaba hadlayo iyo de markuu janib kaleo adila way kala duwan yihin had iyo goorna aimada shanigood ay taasi ahayde ayaa wuxuu markuu umuurahan sooba naqliyey ayaa wuxuu leeyahay madhab shaafici walmashhuuru fi madhabina waxa ay tahay inaan qiyaamkan janaaze loo kacaya mustaxab ahayn sababto waa la nasakay oo waxay leeyihin xadiidkan cali ayaaba lagu nasakay markaasaa wuxuu yihi واkتاr المتولي من أصحاaبنا kle waa imam معروف kitaab tatima la idhaah leh cبدiرحمaن iبن mamun المتولي wuxuu isagu doortay waa nin متqdimo qarigii شhanan raggiisi أنahu مستaحب in loo kaco جaناaسadu ay مستaحب tahay nawi ba wuxuu leeyahy waatan imika ugaba shakiyey نaسk القyام الجaناaسayn isagu leeya وhada huوa المkتاar nawi wuxuu leeya qowlka مkhtaarkii waa arinkani inuu مستaحب iyo nu maنسوq hayno fayakunu lmru bihi linadbi amarkii axaadiista hore inoogu sugnaano sunan kuba xambaarayna qucuudkana muxuu inoo tilmaamayaa inaanu amarkaasi laazim ahayn waajib ahayne uu mustaxabuun uu ahaayo markaa ay in la fadhiisaana ay banaan tahay marka cibaad uu leeyahi nawi halkan walaa yasixu dacwo naski fi mil hada halkan oo kale in naski la sheegtaa ma ansaxayso sababto lianna naska inamaa yakun ida tacadara jamc hadiyo goor markay waxyaale ay istacaarudaan de horta waa in la jamciyo hadday suurtogeli weydo ayaa markaa taarikhtii leega haddii jamcin suurtogeliso labada daliiloo lawada camal siiyo ayaa ka mudan in midkood meesha laga saaro o lamana kala raajax yeelo naasik iyo mansuukna lagama dhigo kol hadday suurtagalta in lagu wada camal falo marka wuxuu leeyahay haddii jamci adkaado ayaa naskigii loo baahdaa jamcina maanta mutacadir maaha ee maxaan leenahay amarkii axaadiista horena linadbi buu ahaa marka waa mashruuc in loo kaca sax tanna waxay banaan tilmaamaysaa inaanu amarkaasi laasim ahayn oo tani ay banaantaho hadduu ruuxu iska fadhiistana iyada taas ama uu fadhiisto xataa qabriga marka la taga intaan la dhigina dee ficilkan baa libayaan iljawaas noo tilmaamayo waa shay banaan bal waana axaadiistii waxay inoogu wada jamcismayso inagoo sheegan in jaanib mansuuq yahay jaanib aan elgeyn jaanibna aan sidiisa aynaan kuba dayn wallah subxana wa taala ala alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu